بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلا بنيا آية التضباط من سورة الأحزاب قال الله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إلهي وحي سبحانه وتعالى وإذا أخذنا waxaa laga hadlaya ballankii ambiyada laga qaaday waxay ka dhigan tahay wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqti akhadnaa aan qaadnay min annabiyiina nebiyaasha xaggooda miihaaqahum ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey ballanka aada loo adkeeyey oo dhaarta lagu adkeeyey ayaa miihaaq la yidhaahdaa baa layidhi kaa markaan ka qaadnay inay oofiyaan iyagu inay isrumeeyaan kii kasa oo nebiyaashaa ka mida isagoo jooga haddii nebi moxamed nebi la yidhaahda yimaado ou yimaado calayhi salaatu wasalaam inay rumeeyaan markaas markaan nebiyaasha miihaaqooda ka qaadnay wa minka adigana aan kaa qaadnay nebiyulaahi moxamedo calayka salaatu wasalaam wa min nuuxin nebi nuuxna aan ka qaadnay wa ibraahiima nebi ibraahiimna aan ka qaadnay wa muusaa nebi muusena aan ka qaadnay wa ciisaa nebi ciisena aan ka qaadnay ambiyadan rusushan waa shan minka waa nebi maxamed kow wa min nuuxin labo wa ibraahiima saddex wa muusaa afar wa ciisa bni maryama shan shantaa waxaa la yidhahdaa ululcasmi waa rususha ululcasmiga la yidhahda rusul waa weyn wey nebiga oo wakhtigiisu ugu dambeeyey baa loogu hormariyey qaabka cadafka la iska ogol yahay weeyaano wa minka isagaa nebiga la weyneynaya isagaa lagu bilaabay wa minka markaasaa ambiyadii ka horreysay oo muddo fog ama tiro badan ka horreysay baa markaa lagu cadfay oo gadaal laga sheegay arrinkaasi waxa weeyaan waa tacdiiman lahu nebigaa la weyneynaya calayhi salaatu wasalaam wa takriiman lishaani nebiga shaanigiisa ayaa laweyne la weyneynaya ibnu kaiirku wuxuu yidhi nebi maxamedoo lagu khatimay baa lagu bilaabay hadda wa minka baa layidhi waa lisharafihi nebiga sharaftiisa darteed salawaatullaahi calayh wa bayaanan licidaami makaanati makaanadiisa iyo darajadiisa weynankeedaa la caddaynayaabuu yidhi kuwa kale laakiin say u kala horreeyeen baa layskugu xijiyey hadda nebi nuux baa ugu horeeye wa min nuuxin isagaa ugu horeeya inta kale wa ibraahim baa ku xiga wa muusa baa ku xiga wa ciise bni maryama baa ugu dambeeyey kuwa iyagu saas isku xiga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa akhadnaa waan qaadnay minhum ambiyadaas miihaaqan baan ka qaadnay ballan miihaaq dhaari lagu adkeeye kaasoo qaliida adag ama weyn cahdi adag oo weyn baanu ka qaadnay oo ah inay fuliyaan oo risaalada ay gaarsiiyaan taas baa laga qaaday liyas'ala ilaahay inuu weydiiyo alsaadiqiina kuwa saadiqiinta can sidqihim sidqigoodii runtoodii inuu weydiiyo liyas'ala allaahu ilaahay inuu weydiiyo yowma alqiyaama ambiyadaas saadiqiintaa assaadiqiina can sidqihim waa maxay sidqigoodii gaarsiintoodii risaalada ummaddooda ay gaarsiiyeen taas baa la weydiinaya ilaahay waa ogyahay inay gaarsiiyeen isagoo og baa su-aasha la keenaya xikmadda ku jidha waa maxa gaaladii baa xujo lagu duloogaya iyagaa laga oohinayaa rusushii baa caddaynaysa inay gaarsiiyeen aayadda waxaa kaloo laga fahmay baa la yidhi sida qurdubi uu sheegay ambiyadiiba haddii su-aale la weydiinayo maalinka qiyaamada fa kayfa biman siwaahum dad ka soo haray xaggee joogaan ambiyada ilaahay baaba su-aale la weydiinaya wardiinta maxaa u qabateen ma fidiseen munkarkii xumida ma reebteen xaqa ma ku baaqdeen ma ku dhaqanteen ma rumayseen dee nebi ciiseba waa iyada la dhahayo a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayn ma adaa dadka yidhi aniga iyo hooyaday laba ilaah naga dhigta su-aasha la weydiinayaan waacadda ilaahay wuxuu u darbo diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaalada cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliima xanuun badan aliim mulima xanuujinaya wey halkaa markii intaa laynoo sheegay halkan waxaa ka bilaabanaysa haswadii iyo duulaankii suuradda loogu magac daray haswat laxzaab baa la yihahdaa iyo nicamtii ilaahay subxaana wa tacaala ku manaysay muminiinta qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow udkuruu xusuusta oo xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiis calaykum dushiinna idinku nicmeeyey id waqti ilaahay idinku nicmeeyey jaaatkum ay idiin timid id jaa-atkum markay idiin timid idinka junuudun ciidamo ciidama idiin kuwiisi soo bahayse wey iskukii soo bahayse waa ciidamadii axsaabta ahaayo gaashaanburmi aa la yihahdaa isbahaysanay waa quraysh waa reer qadofaano qabiil ballaaran ah waa yahuuddii qurayda waa yahuuddii kaloo reer bani nadiir waxay ahaayeen zuhaa inatay cashara alfan laba iyo toban kun ku dhowaad bay ahaayeen ciidamadaas nebigu markuu maqlay calayhi salaatu wasalaam ciidanka inta awooddiisu la eg tahay in ay soo socdaan baa waxaa la qoday khandaqi madiina lagu soo wareejiyey tarajay macnaha waxa weyaan deliig tog meel haddaba caan ah oo la yaqaano oo dadka madiina taga ay arkaan ama la tuso oo masaajidna lagaba dhiso sabcu masaajid inkastoo masaajid weyn hadda oo kale laga dambaysiiyey meeshaas baa waxaa laga qoday hantaqaasaa laga qoday waxaa la leeyahay salmaan ulfarisi baa arrintaa keenay oo yidhi annagu sidaanaan samayna ciidankaana toggaan ma soo dhaafi karaan bohoshaa la qoday iyaga iyo fardahooda waa sida kutubta siirada ku caanbaxday mar haddii annaga nala go'doomiye wuxuu yidhi khandaqaasaanu samaynaa gacadowgi noo soo geli maayo waa la qodo halkaa marka arrintaasi dhacday ciidankii gaaladana tiro badan yihiin godkii markii la qoday daliigtaa dheer waa dhinac dhan baa nebigu wuxuu la soo baxay calayhi salaatu wasalaam saddex kun oo muslimiintii ka mid a dhinaca kalea la fariisiiyey meeshii la qodayna waa u dhaxaysaa gaaladiina shishay bay ka joogaan cabsidii waa darnaad malayaal badan iyo fakero badan baa yimid nin baa markii dambe wuxuu yidhi kuwa munaafiqiinta ka mid a muxamed wuxuu noo ballan qaadi jiray kunuusa kisraa wa qaysr laba dowladoodoo markaa dowladihii jira ugu xoog badnaa ruum iyo furus labadan nin baa kale hogaamin jiray kisra iyo qaysr kaydadkooda inaan furan doonno walaa naqdiru an nadhaba ila alqaa'id haddana maanta ma awoodno inaan kaadi u kor tagno isna wuxuu leeyahay waxaaba qabsan doontaan dowladaha inta awoodoodu la eg tahay waxaana hadda awoodi la-nahay inaan kor tagno oan soo kaadi aan dabadda u aadno xaaje gudashada ina aadnaa hadda aan kari la-an waa kuwo munaafiqiin oo saxaabada isku soo darayo oo xaggan madiine ka imaanaya oo halkan cadow kaloo fadhiyo weeye muslimiinta ku dhex jira gaaladiina iyoo gaalo caddaystay bay xagga fadhiyaan waa laba iyo toban kun qiyaas halkaanna saxaabadii waa saddexdaa kun hawshu markii halkaa marayso arrinta adkaatay ilaahay wuxuu yidhi nicmadii aan idiin galay markii ciidamadaa isi soo bahaysa idiin yimaadeen war arrintaa xusa oo xusuusnaada oo maxaan samayn fa arsalnaa waxaan dirnay calayhim kuwaa isi soo bahaysay dushooda riixan dabayl iyo wa junuudan ciidamo oo lam tarawhaa idinku idnaa u jeedin ciidamo idnaa u jeedin iyo dabayl baan ku dirnay kuwaas baa lagu sii daayay malaa'ig iyo dabayl dabayl daran oo xoog badan riixu saba baa la yidhaahdaa baa lagu kacshay baa la yidhi hameenku waa hameen qabow badan oo mugdi badan markaasay wixii ay meesha ka dhiseen dabayshu saa u fujisa ilaahay ciidamadiisu badan digsiyaashii dabka u saarnaa baa wada gadoomay oo afka ciidda daray markaasaa nin taagan baa dabayshu dhulka ku dhufanaysa malaa'ig baa la soo dir markaasaa lala lullulay malaa'igtu ma dagaalamin laakiin cabsi baa qalbiga looga riday kuwaan iyaga ah cabsi baa qalbiga looga riday waaba gaaraynaaba cabsidaa markii qalbiga loogu ridayde iyagii oo dhan awooddii baa ka dhuntay awooddii ayaa ka baxday sanadkii afraad ama sanadkii shanaad ayay ahayd allahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calaynaa wahabbit ilaqdaama in laaqayna waxaa kelimaadkii cabdullahi bnu rawaxaa lahaa laakiin nebigaa kusoo halqabsanayey calayhi salaatu wasalaam waalmushrikuuna qad bagow calayna idaa araaduu fitnatan abaynaa halkaasaa xaaladdu gaadh marka ciidamo ilaahay baa lagu kiciyey malaa'igtaas baa la keenay dabayshaas baa lagu diray sidaas baa dhacday nicmadaa weyn oo la idiin galay sanadka afraad bay ahayd baa laleeyahy war nicmadaa xusuusta wixii isi soo bahaysooo tirada ka batay sida loo galay iyo sida ilaahay idiin badbaadiyey waa nicmo weyn arrintaa halkaasi madh waxaa kaloo dhacay ciidamaydnaan u jeedin muslimiinay waa malaa'ig ilaa kun bay ahaayeen baa leeyahy waa meeshii la keen dabkii nimankii waa ka baktiyey digsiyadii waa ka gamboobeen waxa weeye qabowgu waa badan yahay argagax qalbiga waa looga riday waxaasoo dhan fardahay wateen waad dideen waxaasaa meesha ka dhacay war meesha dee aan ka cararnaa markaa soo baxday ilaa lugaha dhulka kuma sii hayn karaane ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday yahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiira ilaahay mid ku basiira oo arkaya weeye subxaana wa tacaala oo daalacanay id jaa-uukum min fawqikum tii horea ka bedelaysa id jaa-adkum markay idiin timi junuudu id waqti jaa-uukum ay idiin yimaadeen kuwa gaalada ah ee axsaabta isi soo bahaysay min fawqikum xaggiinna sare toggaas xagga kore markay idinkaga yimaadeen waa xagga markaa waxay ahayd mashriqa ee qorax ka soo bax laba qabiiloo waaweyn reer asad iyo reer qadafaan baa ka yimid baa layidhi wa min asfala minkumna markay idinka yimaadeen makaan xagga idinka hooseysa togga xaggiisa hoose waa xagga gabaludhaca quraysh reer kinaana iyo carab kaloo isu soo bahaysatay oo qulubqasa iyana xaggay ka yimaadeen jeedku waxa weeyaan mashriq iyo maqribba waa idinkaga yimaadeen muslimiintiiba isweer ka qabteen sida saacadda haddii gacanta la gesho ama jinjinto dhinac kasta uga madho bay uga mareen niman madiino deganaa ballantiiba inta ka baxeen yahuuddii qurayda oo ballankii buriyeen ay nebiga la galeen bay gaaladii gacan siin waxay dheen maantaa la hayaaye aan ugu tagno cabsidii waa darnaatay markay intaa idinkaga yimaadeen waid waqti zaaqat ilabsaaru aragyaalkii iisheen indhihii baa iishay indhihii waxay noqdeen kuwa wareersan indhihii baa saa u qallacmay dadka dhibaatada taagan saxaabadii weeyaan waid zaaqat ilabsaar wa balagat ilquluubu quluubtii wadnihiina wuxuu gaareen wadnayaashii alxanaajira kalxamaha alxanaajira hilib dalqaha wadnihii baa inta idin soo kacay cabsi darteed baa halkaas qalsamada meesha la yidhaahdo maaragtay dalqada alxanaajir wadnihii baa halkaa idin yimid wadnihii baa dhuunta hebel yimid u maqasha wadnihii baa halkaas yimid oo qofku markay cabsida ka badato arrin dhacdo weeye watadunnuuna waxaana malaynayseen billaahi ilaahay adunuuna malayaal kala duwan isku meel isku mala maydna ahayn munaafiqiintu waxay malaynayeen muslimiinta maanta in la jirid goynayo baaba'ayaan mu'miniintuna waxay malaynayeen in ilaahay u hiilinayo subxaanahu wa tacaala taa waa la yidhi mu'miniintu khayr bay maleeyeen gaaladuna iyo munaafiqiintu shar bay maleeyeen ama mu'miniintaaba isbaraanberay waxyaalaha ku soo dhacay ama munaafiqiintu ilaahay iyo rasuulkiisu wax kale noomaba yaboohin bay dheheen ilaa quruuran kado bay noo yaboohen waa gaaraynaa ilaahay wuxuu yidhi hunaalika halkaas hunaalika zamankaas hunaalika makaankaas wakhtigaa iyo makaankaas baa ubtuliya almu'minuuna mu'miniintii la itixaamoo la jirabay waxaa loo jirabayaa midka mukhliska ah ee saadiqa ah in laga sooco midka munaafaqa waxaa lagu jirabayna waa cabsi iyo dagaal waa gaajo iyo go'doomin ayaa lagu jirabo arrimahaasaa la yskugu dara wasulziluu waa la lululay muuminiintii zilzaalan shadiida lululid daran saaltayn iyo ruxid daran ayaa la dhaqdhaqaajiyey xuriku aqdaamahum gomadahoodii baa la lululay la ruxay haddii mar qofku dee cabsi darteed lagu dhulka jarceeyaan oo ku hayn waayo waa hawl weyn weeyaan lululidaasaa lagu sameeyey waa dhibaatada meesha taalla darnaanteeda waxaa moodaa dhulku inuu la dhaqdhaqaaqayo qofka isagaa dhaqdhaqaaqaya waid yaquulu lmunaafiquuna wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ku qowlayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda maradun maradkii jiradu ku sugan tahay maradu nifaaq maxay lahaayeen maa wacadana allaahu ilaahay nooma yaboohin iyo warasuuluhu rasuulkiisu ilaa quruuraa baail mooyaane quruuran kado kado iyo baail iyo khadaaco dagid waana la dagay weli waa ninkii lahaa farisiy rumna furanasaan baana la yidhi haddana waaba soo kortegi la'na iyo raggiisi baa saa yidhi waid qaalad daa'ifatun minhum wadkur ka sheekay id waqti qaalad ay tiri daa'ifatun taadaas iyo mar hadday daada kulmaan saasaa iskugu qabanas oo la iskugu idqaamaya waid qaalad daa'ifatun minhum koox oo iyaga ka mida munaafiqiintu markay yidhaahdeen maxay dhaheen yaa ahla yariba wariyaaye reer madiina laa muqaama wax nagaanshaa idinma ahan lakum idinka ee farjicu orday noqda ciidankan iyo dagaalkan ha u soo baxdeen nagaansho meeshaan idinma aheen socda noqda muxamed iyo asxaabtiisa ka taga gadaal iyo guryihiinna u noqda kuwa saasay yidhaahdeen wayastaadinu waxaa idan dalbayey fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ah annabiya nebiga ka idin dalbaya calayhi salaatu wasalaam ama walxaal yastaadinu fariiqu minhum koox iyaga ka midana nebigaay ka idin dalbayeen waa koox munaafiqiina waxay rabaan iyaga in la fasaxo ogolaansho in la siiyo cilooyin bay sheeganayaan cududaaro been ah oo waahiyaayoo daciif ah bay waxay sheeganayaan inay leeyihiin howlahaasaa na haystee hana la fasaxo oo maxay lahaayeen yaquuluuna xaalay ku qowlayaan inna buyuutanaa guryahanagi cawratun waa cawr guryahayagii difaac ma leh dayd ma leh waxa weeye mid ilaa shan ma aha cadow baan uga baqaynaa tuug baan uga baqaynaa guryahayagii baa cidla ah guryahayagii waa iska baylaha walxaal maahiya iyadoo aysan ahayn baa ilahay yidhi bicawratin ilaahay ku beeniyey mid iska bannaan taala maaha say sheegayaan maaha in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonahayaan ilaa firaara cararid bay rabaan meesha mar inay ka fakadaan cududaarirna inta laga aqbalo ogolaansho la siiyo taa unbay doonayaan dagaalkay ka madax leexinayaan jihaadkay ka cararayaan mudaaric baa laga cabiray in yuriiduuna maa yuriiduuna ilaa firaara suuradii markaa jidhay baa lasoo xaadirsanaya wayastaadinu waa la mid iyaduna mudaarica laga cabiray kaanama inagu caawa inaan u jeednoo kale indhaha ku haynoo kale ay ka dhigantah wal wixii matalaaddoodana hor taallo waa la fadeexadeeye qoladaas ilaahay wuxuu yidhi inay saa leeyihiin ma ujeedaa walow dukhilad haddii la geliya calayhim dushooda guryahooda hadday cadowgu soo galaan kuwaa munaafiqiinta ah magaalada dhinacyadeedoo dhan haddii guryahooda iyo magaalada dhinacyadoodoo dhan laga looga yimaado cadow ka yimaado uma su-iluu la su-aasho kuwan alfitnata fitna la weydiisto iyagoo guryahoodii loo kuurgalay oo la dul fadhiyo cadow meel kasta kaga yimid haddii la yidhaahdo kaalaya fitnada fitna la weydi fitnada waa maxay fitna la weydiisto kaalay nebi maxamed la dagaalama haddii la dhaho la atowha waa siin lahaay ama la atowha waa imaan lahaay kaalay muslimiinta la dagaalama oo nebiga ka hor imaada haddii la yidhaahdo iyagoo ujeeda waxaa hor kor fadhiya cadow iyo balaayo cududaar markaa ma keeneen dagaalkaa waa imaan lahaayeen la atowha waa siin lahaayeen ama la jaa-u waa imaan lahaayeen wamaa talabasuu laakiin ma nagaadeen bihaa iyada oo madiine ah ilaa yasiiran wax yar mooyaane waxaa la tilmaamayaa nimankan hadda inay cududaaranayaan oo ay leeyihiin guryaha iyaga waa cawro ma ujeedaa iyagoo been sheegaya iyadoo runa haddii lasoo dul fadhiisto oo la yidhaahdo iyadoo guryahooda cadow dul fadhiya kaalaya fitantaan ka qayb qaatoo nebi maxamed iyo mu'miniinta la dagaalama way samayn lahaayeen wey way aqbali lahaayeen wey taa ma ay diideen sidaas bay samayn lahaayeen waxa ay samayn lahaayeen baa la caddaynaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala la atowha wamaa talabasuu bihaa ilaa yasiiraa marka aayaddaas yaa ahla yariba yaa ahlalmadiina bay ka dhigantahay yariba magac hore oo madiine la dhihi jiray laakiin hadda madiine magacyadan kalea loo yaqaanaa magacaasna waaba laga joojiyeyba iyagiibaa hadda laga xikaayoodanaya iyo wixii ay ku dhawaaqeen daaba iyo dayba iyo madiina iyo magacyadaas bay leedahay madiinatu lmunawara madiinatu rasuul calayhi salaatu wasalaam magacyadaas bay leedahay qoladaani marka qolo waxay ahaayeen dhib badan walow dukhilat buyuutuhum aw ilmadiina guryahoodii ama magaaladii haddii loogu soo galo oo ay sidaa dhacdo min aqdaarihaa jihooyinka dhinac kasta wey hal dhinac maaha waa min jamiici jawaanibaha dhinacyadoo dhan haddii laga soo kubaareeyo oo looga yimaado oo dad raba guryahooda inay dhacaan oo burburiyaan oo xadaan oo kharibaan ay soo dul fadhiistaan uma su-iluu la weydiisto dhan kale laga weydiisto alfitna alfitna waa maxay alriddata inay ridoobaan oo gaalnimadii toos ugu noqdaan oo imaanka iyo daacada ka tagaan la aatowhaa la acdu tilka alfitna fitantaa waxay siin lahaayeen oo ka yeeli lahaayeen assaa'iliina lahaa kuwii ka codsaday oo weydiisay way samayn lahaayeen wey wamaa talabasuu mana nagaadeen fitantaa hadday la yimaadaan ma sii joogeen ilaa yasiira ilaa wax yar mooyaane aayadda marka tafaasiirteeduna waa badan yihiin wamaa talabasuu bihaa wamaa talabasuu ilaa yasiira waa sida iyaga xaalkooduba yahay weeye macnaha ilaahay ku tilmaamayo subxaana wa tacaala ma sii sugnaadeen mana sii joogeen mar haddayba fitantaas sameeyaan oo ay ku dhacaan xaalkooda saasoo noqon laha bal u fiirsa aayaddan marka waa munaafiqiinta shaanigood wamaa talabasuu bihaa ilaa yasiiraa baa laga cabira ilaa yasiiran waa ilaa zamana yasiiran wakti yar su-aalihii jawaab intay ka dhacaan oo kale ama waa maxay wamaa talabasuu maba nagaadeen soo fitan lama weydiisan fitantii la weydiistay kamay daaheen inay aadaan ilaa yasiiran wakti yar mooyaane oo ah war waxaasaan idinka rabnaa iyo haye inta laga yidhaahdo cilad kale iyo cududaar inay samaysaan iskaba dhaafe horay bay ka geli lahayeen fitanta wamaa talabathuu kama nagaadeen fitantaas bihaa ilaa yasiira wax yar mooyaane waa niman islaamnimada necab u caraysan gaalnimada jecel markii loogu yeero haddiiba aadaya tanna waxay dhahayaan guryaha iyagii baa cawro ah la aatowhaa waxaa lagu fasiray lajaa-uu way imaan lahaayeen ama way bixin lahaayeen oo wa facaluu tilka alfitnata bay samayn lahaayeen waa macno labaad iyado warkaaley nebi moxamed la dagaalama marka la yidhaahdo hal mar bay soo dhoobanayaan marka kalena waxa weeyaan waa cududaaranayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad kaanuu wacizatii wa jalaalii bay ka dhigtay laqad kaanuu waxay ahaayeen caahaduu kuwa la ballamay la cahditamay allaha ilaahay min qabl horay ilaahay ba awal ballan la galeen oo ah laa yuwalluuna inaysan jeedinayn aladbaara dubure dhabarrada duburta inaysan dhabarrada muujinayn aysan cararayn bay ballan ku galeen khandaqan khaswatulaxsaab ka hor ballantaasay qaadeen beder dabadeed dib dambe inaysan dagaal uga cararayn wa kaana cahdullaahi ilaahay cahdigiisuna wuxuu ahaaday mas-uula mid laysweydiinaayo ballankay galeen cahdigii ilaahay ay galeen wuxuu ahaaday mid laysweydiinayo waa kaasa kuwaa beder ka maqnaa munaafiqiinoo ahlu beder karaama iyo wanaag waxa la siiya markay arkeen waxay dhaheen ilaahay hadduu dagaal dambena geeyo ballan ilaahay waxaan ku qaadnay inaan dagaalana aanna cararin waa ka baxeen haddana aayaddaa hore wamaa talabathuu bihaa bilmadiinana waa la yidhi madiine kuma sii nagaadeen gaalnimo intay bixiyeen dabadeed ilaa qaliilan wax yar mooyaane waa la halaagi lahaa wey laakiin sida hore waa qowlu agar mufasiriin mufasiriinta badankooda say mareen wa kaana cahdullaahi mas-uula qul waxaa dhahday nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam lan yanfacakum ku dhe iyaga idin anfici maayo alfiraaru cararitaanku idin anfici maayo in farartum haddaa ka caradhaan min almowti dhimasho aw ilqatli dil dil ama dhimasho haddaa ka caradhaan idin anfici maayo waxba idiin tari mayso saa ogaada idinkoo isla aad noolaateen ee jihaadka iyo dagaalka ka hara ama ka carara waxba idiin tari mayso cimri idiin dheerayn mayso muddadii cimrigiinnu ma dib dhacayso dhimasho idinka celin mayso waidan haddii waidan haddaas waidan waa maxay lain harabtu haddaa caradhaan oo aad fakataan laa tumatacuuna laydin raaxayn mayo ilaa qaliila wax yar mooyaane wax yarunbaa sii joogaysaan adduunka lianna qofka soo nool ama noole dhammaantiisa ma'aalkiisa iyo marjiciisa dambe waa dhimasho waman lam yamut bisayfi maata bikayrihi baa la yihahda qofkaan seef ku dhiman seef waxaan ahayn buu ku dhimanaya waxaan la ysku ridayo hub iyo balaayo qofkaan ku dhiman sabab kale unbuu u dhimanaya hadduu isdhaho waxaan meesha ka dhacayaan weligaa ha tegi oo jihaadkii xaqii uga haro sabab kale unbuu ku dhimanaya qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam man waa kuma daa man kumow daakaasi ahaad man daana waa la isku qabtaa alladii kaasoo yacsimukum waa kuma man waa kuma daakaas alladii kaasoo yacsimukum idinka ilaalinaya min allahi ilaahay ilaahay cadaabkiisa kan idinka ilaalinaya waa kuma ama ilaahaybaa idinka difaacaya in araada ilaahay hadduu la doono bikum idinka in araada hadduu doono ilaahay bikum idinka suu-an xumo iyo halaag oo araada ilaahay idinla doono bikum idinka raxmatan ama naxariisba ilaahay idinla damco iyo inuu idin heliyo walaa yajiduuna mana helayaan lahum lianfusihim naftooda u heli mayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa waliyan walaa nasiiraa waliyan mid weli ah oo u nusreeya weliyan mid weli ah oo badbaadiya walaa nasiiran iyo mid gacansiiyo u hiiliya oo yansuruhum iyaga u kaalmeeya midna uma ahaanin oo ma ay helayaan macnaha weeyaan walaa yajiduuna lahum min duuni illaahi waliyan walaa nasiira darsigeennu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب